bismi illaahi raxmaan iraxiim waa mahadsantihiin v o a maanta waxaa weeye waa maalinta loo asteeyey cudurka cagaarshowga adduunka world hebatites day oo sanad kasta la xuso waxa waaye sababtana waxay tahay in yacni cudurkan bacdamaa uyo cudur khatar ah in bulshada caalamka laga wacyigeliyo khatarta iyo dhibaatada uu ku hayo wacyigelin xoogle loo sameeyo taasaa loogu asteeyey si loo maaragtay ka hortagiisa loo xoojiyo iyo daaweyntiisaba qaabku ku gudbo iyo qaabka uu yahay iyo dhibaatooyinkiisa su-aasha kaloo ahayd maxaa loogu asteeyey maantoo kale sideed iyo labaatanka loo asteeyey waxaa loogu asteeyey waxaa lagu beegay maalintii uu profesorka weyn caalimka weyn ee soo saaray cudurka cagaarshowga noociisa biiga soo saaray kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waa maalintii uu dhasha lagu abbaaray waana ninkii soo helay soo yani kashifay yani cudurka jiritaankiisa iyo xataa vacsiinkiisa ama talaalkiisa oo la yidhaahdo profesor bloomberg doctor dufle cudurka cagaarshowga maxaa keena qaab noocee ah ayaase la isugu gudbiyaa cudurka cagaarshowga waxaa keeno vayrusyo kala duwan oo la yidhaahdo ilaa shan weeye oo la yidhaahdo waa virus a virus b virus c d iyo e waxaa ugu muhiimsan waxa waaye weliba saddexda ugu horeysa oo ah ega iyo b-ga iyo c-ga waxaa ugu sii khatarsan baa la yidhaahdaa b-ga iyo c-ga oo yacni aada uga xoogan haddii qaabka uu ku gudbo haddaan soo qaadno nooca ega oo ah midka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa waa midka ugu sahlan oo raagis ma yeesho waana laga reystaa laakiin wuxuu badanaa ku dhaca ilmaha waxaa dadka weyn waa ku dhici karaa meelaha nadaafadooda xun tahay ayuu yani u badan yahay sida goobaha yani barakacyaasha wixii la mid ah wuxuuna ku gudbaa saxarada marka waxaana gudbiyaa gacmaha markii la cuno cunto iyo khudrad ama wax kale oo afka la geliya ama biyo la cabo ayuu ku gudbaa halkaasuu markaa ka galaa afka markaas waaa galaa beerka ka aadaa waana yacni raagis ma yeesho waana laga reystaa muddo kadib tallaalna waa leeyahay kuwa khatarta waa kuwa biiga iyo siiga oo ku gudba dhiiga iyo dhacaanka qofka jira markuu gaaro qofka fiow si kastaa ku gaare weliba waxaa ugu sii daran marka yacni biiga markii lasoo qaado hooyada uurkale markay dhalayso gaar ahaan weliba cunuga u dhalanayo ayaa ugu badan inuu usoo gudbo haddii ay jirto qiimeyn la sameeyey saameyn intee leeg ayuu dunida ku leeyahay cudurkan marka la eego baahitaankiisa waxaa la yidhaahdaa cudurkan nooca eega oo laga wada reysto saan niri hal dhibic afar milyan ayaa sanadkii ku dhacay laakiin badanaa waa laga wada reystaa waataan niri oo raagisna ma yeesho nooca khatarta oo biiga iyo siiga waaye kuwa ugu daran waxaa sida isku jirkooda saddex boqol iyo afar milyan inta sida oo cudurka yani la nool waxaa la saddex oo cronic infectionka ah waa saddex boqol iyo afar milyan laba boqol iyo konton iyo afar waa kan biiga ah kontonna waxaa weeye kan oo siiga ah dhimashada sanadkii waxay sababaan hal dhibic saddex milyan ayay sababaan labadooda iskula jira waxaa kaloo la yidhaahdaa saddex kun iyo shan boqol maalintii ay u dhintaan lix kun iyo shan boqolna waxaa la yidhaahdaa waa kaysaska cusub ama dadka cusub oo maalintii uu ku soo dhaco ayaa la yidhahdaa doctore maxay yihiin calaamadaha cudurkan lagu garan karo calaamadaha cudurka waxaa loo kala qaybiyaa saddex weji wejiga koowaad oo la yidhahda wejiga weli cagaarka indhaha uu soo bixin oo la yidhahda bricteric face oo qofka yacni daran xooga yar dareemaayo quun xanuun dhun xanuun bog xanuun sidii gastritiska oo kale oo u malaynaya gaas inuu haayo labalabo matag daal badan cuntadu qaadan kari waayo waxyaabahaasuu isku arkaya qandho yar yar ah ayuu isku arkaya wejiga koowaad wejigaas wuxuu jiri karaya laba ilaa saddex maxaayta usbuuc kadib waxaa soo daahirayo wejiga kale ama faceka kale la yidhahdo icteric face ama wejiga cagaarka yani faceka oo cagaarka indhaha soo baxayo cagaarka indhaha markuu soo baxo midkii soomaalida ku baraarugaan ay yidhahdaan waa cagaarshowgi marka waxaa soo baxaya cagaarka indhaha kaadidoo guduud noqoto saxarado caddaata calaamooyinka hore oo sii darsada bog xanuun lablabo matag dhinaca midigtoo beerku aadan yaho xanuun keena cuncunaa yimaada waxaasoo dhan waxaa waaye waa fayskaas ama wejigaas oo cagaarka indhaha kadib saddex afar ilaa shan usbuucu jiraya wuxuu u gudbayaa wejiga la yidhaahdo recovery faceka ama wejiga oo convalescent face uu baaba'ayo maxaa yeele waxaa falgelayo difaacii jirka ama immunitygii marka calaamooyinkii waa dhammaanayan waa yaraanayaan cagaarka indhaha waa yaraanaya waa muxuu ahayto waa qofku waa soo ladnaanaya muddo kadibna waa ka caafimaadaya maxaa yeelay difaacii jirkiisa ayaa falgalay oo la dagaalamay virus doctor dufle soomaalida inta badan cudurka cagaarshowga qofka uu ku dhaco way gubaan marka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya gubitaanka iyo xanuunkan waa su-aal wanaagsan waxaa yeelay soomaalida waa caado dhaqmeed ay yaqaanaan balse wax xiriir ah dabka la gubaayo ee reesashada cudurka haba yaraatee ma jirto balse waa sii xumeeyaaba yacni cawaaqibtii iyo socodkii cudurkaasu sii xumeeya haddaan macneeyo si scientific ah oo cilmiyeysan waxaa weeye calaamooyinka hadda aan kasoo sheekeynaynay ayaa yacni lagu macnayn karaa maxaa yeele waa taa niri fayska labaad oo ah fayska soo daahirayo cagaarka indhaha yacni oo soomaalida ku baraarugto wuxuu jirayaa laba saddex afar ilaa shan usbuuc waxaa marka isku soo beegmaya kadibna waxaa niri waxaa waaye wuu dhammaanaya wuxuu gelaya convalescence faceka marka waxaa isku soo beegmaya dabkii la gubay markii dabka la gubay iyo dhammaadkii caadiga ahaa ee calaamooyinka xilligaas icteric faceka ama xilliga indhihii cagaarka ay dhammaan lahaayeen ay u gudbaayeen xilligii kale oo convalescenska oo yani wixii dhan ay baaba-ayeen ayaa isku soo beegmayo